qaar ka mid ah soomaalida degan xaafadda york south western ee magaalada toronto ee dalka canada ayaa ka walaacsan rabshadaha isa soo taraya ee iskuullada kadib markii duhurnimadii khamiista uu weerar ka dhacay mid ka mid ah iskuullada ku yaalla xaafaddaas warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa toronto ka soo diray wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji
weerarka ayaa dhacay laba iyo tobankii duhurnimo xilli ardayda ay ku jireen xilliga qadada hal arday ayaa ku dhaawacmay weerarka kaasoo booliisku ay sheegeen in dhaawiciisu uu daran yahay booliiskuma aysan sheegin magaca ardayga dhaawacmay sidoo kale ma jiro qof eedaysano ah oo loo qabtay weerarka balse waxay tilmaameen in qofka weerarka geystay uu goobta ka baxsaday iskuulka weerarku ka dhacay ee western collegate institute oo ku yaala xaafadda ay ku badan tahay soomaalida york south western iyo iskuullada kale ee u dhow iskuulkaas ayaa la xiray waalidiin oo wax yar un kadib markii weerarka uu dhacay la xiriiray iskuulka waxaa loo sheegay in aanan loo ogolayn inay cid ka baxdo ama cid soo gasho iskuulka walow markii dambe ardayda lasoo fasaxay soomaalida degan xaafadda uu ku yaalla iskuulka la weeraray ayaa tilmaamay inay ka walaacsan yihiin dhibaatooyinka kusoo badanaya iskuullada iyagoo carabaabay muhiimadda ay leedahay in wax laga qabto arrimahan xabadda iskuulka western creeges ka dhacda waa meel soomaalida u wada badan tahay oo xaafad soomaali wada degan tahay iskuulka iyo xaafadda aada iyo aada isku dhow yihiin guryo badanaa meesha ku yaalo ciyaal badanaa meesha iskuullada dhigtaan aada iyo aada uga xumahay haddana waa dhibaato aada u weyn waaye cunuga dhib weynaa soo gaaray marka waxaana camal wax in laga qabto qasab waayo maalin kastoo hooyo kasta taleefon kusoo dhacayo iskuulka lacagta unaa laga dhigo la dhahayo wax fiican ma ahan ilmo yaryar ilmo waaweyna meesha jooga saddex iskuul kala meesha ku taalo ilmo yaryariisa dhigtaan oo aada u yaryar waa waktigii lunch timeka ee ahayd waktiga xabadda ay dhacday runtii walaacan haystaahi aada u sarreeyaa waa inay qorsho fiican u samayso iskuullada iyo ardayda nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato waa in tallaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto waxaa jiray dhacdooyin badan oo isxigxigay oo laga soo sheegayay iskuullada magaalada toronto labaiyo tobankii bishii hore arday ayaa rasaas ku dhex riday musqusha ama suulida iskuul ku yaala east york ee magaalada toronto kaasoo qof shaqaale ah uu dhaawac fudud ka soo gaaray tobaiyo tobankii bishii hore booliiska ayaa xiray arday saddex iyo toban jir ah oo qori macmal ah ama kan ay caruurtu ku ciyaaraan ula baxay ardayda isagoo lacag ka dalbanaya booliiska ayaa waxa uu sheegay xilli dambe in saddex iyo toban jirkaas lagu soo oogay laba dembi oo la xiriira dhaca qori loo adeegsaday arrintan ayaa ka dhacday iskuul ku yaala xaafadda etoobicog ee magaalada toronto sidoo kale sagaal iyo tobankii bishii hore booliiska ayaa xiray arday dhiganayay iskuul ku yaala north york kadib markii qof uu booliisku ku wargeliyey inuu arkay arday qori sita iskuulka ayaa markii hore la xiray balse markii dambe oo ay booliisku shaaciyeen in ardayga la xiray ayaa dib loo furay dhacdooyinkan ardayda ku lugta lahaa lama shaacin magacyadooda iyo halka ay asal ahaan kasoo jeedaan sababa la xiriira sharci dhallinyarada aan qaangaarka ahayn ka ilaalinaya in la baahiyo magacyadooda ama sawiradooda marka ay faldambiyeed galaan dadka ku nool magaalada toronto oo soomaalidu ku jiraan ayaa ka arrinsanaya sidii laamaha amniga iyo maamulka magaaladuba cadaadis loogu saari lahaa sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dhibaatooyinkan xuseen nuur xaaji v o a toronto